waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo eedo maryan gaas eedo maryan soo dhawow
asalaamu calaykum waxaa la yidhi waxaa ka hadashaa dhaqanka soomaalida soomaali intaan soomaali noqonin waxaana ummadda nebi maxamed islaanaa nahay qofka muslimka ahna waa inuu hadalkiisa ku salaysnaadaa aayado qur-aan ah maantaysana waxa qofka keliya bini aadamka qalbigiisa kicin kara waa in ilaahay la xasuusiyo iyo aakhiro taasina waxay dhalinaysaa in aad qalbi jileeca iyo qalbi mataqaanaa u khushuucay isla markii idinkoo wixi aad dabbaxaysaan wax kastaba ha ahaatee aada laba jeer kasaa iigaysaan mid waxa weeye dad walaalihiin oo gaajaysan oo idin oqoonin inay idin duceeyaan bishii ramadaan midda labaadna waxa waaye in ilaahay uu ballan qaaday wax allaale waxaa bixisid inayan kaa dhumaynin taas waxaan usoo qaadanayaa suurat alkahf aaya labaatan iyo sagaal allah subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati inaa laa nuudica ajra man axsana camalan taasina waxay natusaysaa lacag haddii lamadeenna isu dhiibno waa ka walwalaysaa ama lagaa inkiraa amase ku soo gaarin laakiin ilaahaa kuu ballan qaadayo in aan waxba kaa dhumin laa yadiic macnaha waxawaaye ma kaa dhumayso so taasi waxawaaye midda ugu horeysa oo aan rabo inaan qof walba xasuusiyo inaad waxaad maanta bixisaan aada beri u aayinaysaan midda kale waxaan oo kale markay dhacaan waxaa ilaahay subxaana watacaala uu yidhi ictasamuu bixabli illaahi jamiican bismi illaahi raxmaani raxiim waa suuratu cimraan iyadana ictasamuu bixabli illaahi jamiican walaa tamuutuna ila maya yaa ayuha aladiina aamanuu walaa tafaraquu so ictasamuu bixabli illahi walaa tafaraquu so ictasamuu bixabli illaahi markii la leeyahay waa inaan sida kulankan oo kale inaa isugu timaadaan oo aad khayr ka talisaan oo wixii wanaaga ah aad gudbisaan maxaa ilaahay mataqaanaa annaga nagu tilmaamay ummadda ilaahay ummadda nebi maxamed ilaahay muxuu ku tilmaamay wuxuu nagu tilmaamay inaan nahay kunta bismillaahi raxmaani raxiim kunta ummatan ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar macruufka maanta waayo waxaa loo taagan yahay dadka idin maqan oo aada leedihiin aan aragnay masawirada iyo dadka caloosha dadka xanuunaysa waxay u baahan tahay maanta in aad ficanta intaad jeebka gelisaan aada sadaqo la baxdaan nasiibka kaloo aada leedihiin aan idiin sheegayaa bisha ramadaan waaye waa axsan yoom sadaqo la baxsado axsan yoom sadaqo la baxsado waa bisha ramadaan axsan yoom waxa waaye in laisxasuusiyo in walaalahaaga baahan amase dadka gaajada haysa inaad xasuusisid laba sheeg ilaahay wuu idinku xambaaray muslimnimona waa tihiin soomaalinimona waa tihiin soo labadaas daraaddeed waxaan idinka baryaynaa in aad u qaadataan arrintan sirius oo aad istiraahdaan see waan wax u daaweynaa lacag aruuriskana maanta kuma eka waa soconaya ilaa bisha ramadaan wixii aad saka dadka u diri lahaydeen wixii mataqaanaa aada bixin lahaydeen oo dhan hal meel ha laisugu geeyo sidii annaga awoodeyna ay u adkaato ummadaasna aan caawino sidaas daraaddeed ma rabo inaan hadalka ku dheeraado waxaan u taagnahay halkan soomaalinimo islaamnimo iyo hooyanimo iyo ayeeyanimo ilmahaas dhammaanayoo dhan ayayaan u noqon karaa waa dhali karaa waa i dhali karaan laakiin waa ka fogaa qalbigeenna laakiin waa inuu la jiraa xasuusta dad badanoo waxaa jira bisha ramadaan markii la gaaro jacayl markii iidda la gaaro inay daahyada iska bedelaan iid waay fadhiga aan iska bedelno iid waay yaa ikhwaani maanta waxaa loo baahan yahay inaad waxaasoo dhan joojisaan oo aada xasuusataan sida aan mataqaana ugu kaalmeyn lahayn ummadaan asalaamu calaykum waraxmat ullah